bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel walbo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xiran tahay. war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabuur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xiran tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa waanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayooban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wanaagsan ayaanu hawdidii ka leenahay akhyaartana dhegaysataa iyo caawa waa sabti axad ayaa soo gelaysa taariikhduna waxay ku beegan tahay labiyo labaatanka bisha toddobaad mey sanad waa julaay sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobadan uu caawa idinkugu soo gudbin doono barnaamijka wareegga wararka dalsan hadduu rabbi raalli ka noqdo waxaa ka mid ah xal nabadeed oo laga gaaray waan idhaahdi waa xal horudhac ah oo laga gaaray colaad dhiig badan uu ku daatay oo ay habeenadii ugu dambeeyey ka taagneed gobolka shabeellada dhexe ee soomaaliya
waxaan ballan qaadaynaa waxaana la- waxaana la weydiiyey wax gaaban waaye faallama rab waxaana la weydiiyey in ciidamada la kala qaado xabadana la joojiyo labadaasaana la cabdalle caroone beesha cabdalle caroone waa ballan qaadaysaa waa ballan qaadaysaa waana ka baxa annaka walaalahayn oo naga weyn oo turweyna waxay qaateen waa qaadanay horaan u qaadaynaa gadaalaan u qaadaynaa wax aan diidaynaa male walaalkay
adowca waxaan idiin soo gudbin doonaa xalkan horudhac ah ee laga gaaray dagaalbeeleedkan ka taagnaa gobolka shabeellada dhexe dhowrkii habeenana weedaartay ee uu dhiigga badan uu ku daatay iyo madaxweynaha hore shariif sheekh axmed oo xabad joojin kala dhex dhigay beelaha dhowaan ku diriira halkaasi haddaba madaxweyne shariif muxuu ka yidhaahday xalkan horudhac ee laga gaaray colaadda gobolka aad aala u mahadsan tihiin runtii farxad weyn ay noo wadataa dhammaanteen inaad warkii caaqibada lahay ee la soo jeediyey ee ahaa xabaddana in la joojiyo ee ciidamadana la kala qaado kadibna gogol nabadeed la galo inaad aqbasheen waa idinkaga mahad celinaynaa walaalo jiraad tihiin
wareegga wararka dalsan idinkugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey dadaalada nabadeed ee la doonayo in xal waara lagaga gaaro colaadda gobolka shabeellada dhexe ee dhowrkii habeenayna soo dhaaftay ka taagneed gobolkaasi iyo faahfaahinadii ugu dambeeyey dadaalada horudhaca ah ee nabadeed ee laga gaaray colaadda gobolkaasi ka taagneed qodobada kalena oo caawa idiin soo gudbin doono sidoo kaleetana aad ku dhegaysan doontaan wareegga wararka dalsan hadduu rabiidmo waxaa ka mid noqon doona baarlamaanka soomaaliya oo maanta yeeshay kulan wada jira iyo mooshin loo gudbiyey guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya haddaba kulankii golaha shacabka uu maanta hortegay wasiirka cusub ee wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya ayaanu caawa idiin soo gudbin doonaa sidoo kale qodobadan oo caawa idila wadaagi doona waxaa ka mid noqon doona faahfaahina ka soo baxayo khasaaraha ka dhashay ee qarax maanta ka dhacay magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe ee soomaaliya islamida waxaan idiin soo gudbin doonaa guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya oo maanta su-aalo adadag weydiiyey wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasiirka arrimaha dibadda oo ka jawaabay su-aalo ay ka mid ahaayeen xaaladii markaasi ka dhalatay iscasilaadii qunsulkii safi waa qunsulkii dowladda soomaaliya ugu magacaabnaa dalkaasi boqortooyada sacuudi arabiya haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya oo arrimahaasi iyo arrimo kale si qoto dheer caawa kaga hadlayo qodobadaasi wixiina ugu soo kordhay intaynu wareegga wararka ku guda jirno ayaad caawa ku dhegaysan doontaan barnaamijkeena farsamadu waa cabdiwahaab cabdiqaadir mar kale dhegaystayaal ku soo dhowaada wareegga wararka dalsan
warkaal kaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
markan habeen waxaan wanaagsanayeen dilanahay dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan raadiyaha daarsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhegeysanaysaan muujada hirka dherarkeedu yahay kow iyo sagaashan dhibic shan megahertis fm kaasoo ay naga maqli karaan dhegeystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobolada kale fm ku gaaro meel walbo aad joogtaan waxaan idin leenahay saaxiibayaal habeen waxaan wanaagsan qeybaha ugu horeeyo ee barnaamijka wareega ayaynu gudageli doonaa wararkeena waxaana caawa ku bilaabi doonaa gobolka shabeellada dhexe ee soomaaliya oo dhowrkii habeenay lasoo dhaafay ay ka taagneed colaad u dhexeyso laba beelood oo walaala ah oo wadadego gobolka islamarkaana halkaa uu qulqulayay dhiiggaasi dadka walaalaha ah oo colaada u dhexeyso gobolkaasi ay ka taagneed waxaa markii ugu horeysay mas-uuliyiin markaasi heer sare ah oo colaadaasi dhexdhexaadiya u noqday shaqsiga ku biiray madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane shariif sheekh axmed walow ay hore xiisadaasi dadaalada lagu xalinaya uu ku jireen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle inkastoo ay gacan ay ka taageen colaadda halkaasi ka taagan balse madaxweyne shariif iyo mas-uuliyiin kale oo maamulka hirshabeelle ah oo mar kale u guda galay xal u helidda dagaalkan dhiigga badan uu ku daatay ee gobolka shabeellada dhexe ka taagnaa islamarkaasina u dhexeeya laba beelo walaalaha oo gobolkaasi wada dega ayaa lasoo warinayaa in xal horudhaca laga gaaray colaadii taagneed dhinacyada ayaa ku heshiiyey dhowr qodob siday ogaatay warbaahinta dalsan ee muqdisho waxay ku heshiiyeen qodobay ugu muhiimsanaayeen in dhinacyada marka hore xabad joojin ay ku dhawaaqaan ama xabad joojin ay wada qaataan labada dhinac isla mida waxay ku heshiiyeen inay dhinacyada markaasi eh, ciidamadoodu ay kala qaadaan iyo inay oggolaadeen dhinacyadii diriiray gogol nabadeed inay soo fadhiistaan wararkaynu hele ayaa waxay sheegayaan in arrimahan ay yimaadeen kadib dadaalo xoog leh oo saacado badan qaatay oo ay ku bixiyeen dhinacyada kala duwan ee magaalooyinka ee cadale iyo weliba raagaceele ee gobolka shabeellada dhexe madaxweyne hore shariif sheekh axmed iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabelle madaxweyne shariif oo habeen ka hor halkaasi gobolka shabeellada dhexe gaaray ayaa labada magaalo ee cadale iyo weliba raagaceele ee gobolka shabeellada dhexe oo ay degaan dhinacyada diriiraya waxa uu kulamo gaargaara la qaatay dhinacyada halkaasi ku diriraya waxaana ugu dambeyntii ay sababtay kulamadaasi saacadaha badan qaatay in xal horudhaca la gaaro haddaba waa kuwan qaar ka mid a dhinacyadii diriiray oo eh, odayaal matalayay ee la wadaageen warbaahinta inay diyaar u yihiin inay qaataan xal nabadeed oo horudhaca iyadoo ay bilaaban doonaan saacadaha soo aadan gogasha xigta ee wadahadal ee dhinacyada markaasi u fadhiisan doonaan si ay u wada xaajoodaan waxaa xigi doona mas-uuliyiin ka tirsan maamulka ee hirshabelle gaar ahaan guddoomiyaha gobolka shabeellada dhexe waxaad maqli doontaan ugu dambeyn gudoomi madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane shariif sheekh axmed oo isaguna hadalka qaadan doono oo markaasi ka hadli doono marka horeba dadaalada nabadeed oo baaq ku baaqayo iyo ugu dambeyn dadaaladii oo laga midho dhaliyey oo uu soo dhoweynayo
waxaan ballan qaadaynaa waxaana- waxaana la weydiiyey wax gaaban waaye faal lama rabto waxaana la weydiiyey in ciidamada la kala qaado xabadana la joojiyo labadaasaa nala weydiiyey cabdalle caroone beesha cabdalle caroone waa ballan qaadaysaa waa ballan qaadaysaa waana ka baxa
annaka walaalahayn oo naga weyn oo tulweyna waxay qaateen waa qaadannay horaan u qaadaynaa gadaalaan u qaadaynaa wax aan diidaynaa ma leh walaalkay asaa'iga weyn hay haggaansho Ba- waxay ugu haggaanshaan ku daba kacay nin diidaan uguma jiro wixii tawfiiqo ilaahay noo keenaan allah noo keeno waxa dhimaa waa wiil annakaana leh haddii ilaahay yidha anugu waa qaadannay waa qabnaa wax noogula talsha xaba joojin ha ahaato wax kasta ahaato wixii na yidhi waa qaadannay
si ofishaal ayaa maanta xabad joojintii loogu dhawaaqay leesula ogolaaday labada codoodna ay ku wada dhawaaqeen labo waxaa leesla qaatay ciidamadii in la kala qaado oo aagga ay ku jiraan laga bixiyo waana bilaabatay Een, saddex waxaa leesla gartay oo la iclaamiyey gogoshi inay maalin talaadaad biri oo axad iyo isniin ay ka sukeeyaan talaado inay gogashi furanta ayaa leesla qaatay Een, intaas oo shaqaa oo culayskaad aragteen ila ilaahay waa noo sakhiray xalay iyo maantayna noo qabsoomeen si qurux badan oo wanaagsanayna noogu soo dhammaatay
waxaan rabnaa ee, qodobka koowaad xabad joojin in la sameeyo Ee, ciidankiina la kala qaado gogol nabadeed la fidiyo wixii dhacay xalkoodii la gaaro ilaahay idankiisa Ee, dhaqanka waa lagaga habboon yahay laakiin akhyaartii haddaan wax uga dheelo iyagaa gadaal ka suubsahaye laakiin meel hadday wax ka dhacaan ee, dariiqii la mari jira in la maro dhiig waa dhiig walaal waa dhiig muslim Een, maantana baahi looma qabo dhiig inuu daato Ee, intii naga dhacdaa ceeb iyo culeys noogu filan Ee, dadkan hadda yimiday runtii waxa ugu muhiimsanay u yimideen waa intaan Een, in marka arrintaas aad naga aqbashiin oo ay dhacdo xabad joojin oo ciidamadii la kala qaado gogol nabadeed la galo hawshii la xalliyo annagoo og oo wasiirradu ayna soo gaarsiiyeen tabashooyinkiinna haddana meesha wax ka bilaaban jiraan meel aan ahayn wax lagama bilaabi karo waxa aad tabanaysiinna waxaan diyaar u nahay inaan qaadno hirgelintooda dadaal badan ku bixinno ilaahay subxaanahu wa tacaala kaashanno annagoo dhan iskaashanno si ay u hirgalaan maanta qof walba oo soomaaliya ama deegaankan ha joogo ama meel kale ha joogo nabada u baahan yahay Een, nabadaasuna waxay u baahan tahay shaqo nabadda midna dadku ayagaa abuuraan oo ka shaqeeyaan midna dawladdaa ka shaqaysa dadku midda ay ka shaqeeyaan waa midda aad haysateen oo haddana aan raadinayn taas marka dad aadaan la ta- kula tashanin oo dhallinyaro ah aa dhaawici kara midda dawladda waxay leedahay nidaam waxay leedahay boolis waxay leedahay maxkamad waxay leedahay haddii la waayo xataa booliska haddii layskala baxo nima la yidhaha daraawiish haddii layskala sii baxo militariya laysla sii aadaya waaga ma gaarin dawladdiinna waa la socotiin wixii ciidan lahaayo waxay ku mashquulsan yihiin Ee, nimankaas ee, al-shabaab la dagaalankooda ay ku mashquulsan yihiin Ee, in meel walba askari la geeyo oo boolis tago oo maxkamadu tagto waa waxa dowladnimadu ay dalbanayso laakiin wakhtigeed ay qaadanayaan wixii laga maarmi waayo oo fulinta looga maarmi waayo dowladdaan la kaashanayna insha allahu tabaaraka wa tacaala aad iyo aad aa u mahadsantihiin runtii
farxad weyn ay noo wadataa dhammaanteen inaad warkii caaqibada lahaay ee la soo jeediyey ee ah xabaddana in la joojiyo ee ciidamadana la kala qaado kadibna gogol nabadeed la galo inaad aqbasheen waa idinkaga mahad celihaynaa walaalo jiraad tihiin Ee, ilaahay subxaanahu wa tacaalana waxaan ka rajaynaynaa inta dhiman inuu wanaag noogu dhammaystiro waana sharaftaan allah idin sharfo Ee, insha allahu tabaaraka wa tacaala waxaan rajaynaynaa wanaagga ay ku bilaabato inay ku soo dhammaato shirkadda caalamiga hormuud 4 g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebookcom hormud hormud 4 g l t e yaa waa dheeftaas iyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
taxi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacago badan baa iga yaalay inaan kasoo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeega deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeega deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socan kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeega deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
warshada isbuunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waan igii dibdiloomayo hurdadii idiidee daalkiiyo dhafarkii dushayda saarnaa maanta waan ka duulo dushacsan maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxadeyda isbuunyada dubai wax lagu doorsadoo laga doorta lawa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubai bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duway dug markaad tiraahda raaxaad ka dareentaa oo durbo waad gamaadaad dig fadhiyada ka sii dareen dahab way ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaye iska seexo walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid dubai baa loo guglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshada isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodaryada kale ah furmadoobaha dubai vib medical matres superform standard dubai sundus xabibi iyo xayaati jodoryadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafrey barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ilaan barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati iyo aad waa baraaxo socotee shib iska dheh warshada isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi arbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaloo ka sii badan warshaddu waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee wadada daarsalaam ama waxfaanaynta sileer waxaad kala xiriirtaa eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo lix
subersign design design daabacaad kule sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfanad qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhan iyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeyay oo wada dhijitaal ah subersign brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg waya shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladana isu sheegtay ganacsatoo dhanna waa meesha ku caburadhay ka daabacdan subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martiyaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacaleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacdi hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragtin
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan ilowday soor haddaad cunayso baasta ama bariis rooti ama canjeero ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo ciidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada ilcaaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta inta umru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolar bar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simirkaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda ha hadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub simanaysa harlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaa u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subersayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida waddada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo labo konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo labo toban iyo labo
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshee adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran premier wallet waa application cusub oo kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga premier waa iska diiwaangelin karaan premier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga ayaad ku xihan kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxaay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa blay storeka ama ab storeka shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkeenna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeen oo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeka waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha
yaa ama taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriganimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliye waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahaas faa'iida waa ka buuxda sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadooda yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaaya uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhammays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afar gees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa mid aan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada bilaha ee adeega dhammays
saas idheh xirmada bilaha ee dhammays waa midaan kaa dhammaanayn dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo data internet waa ku shubo shan iyo toban dollar keliya oo hel data internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanayn hakah dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays ka bax waa xirmo bilaa caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban dollar afargees ugu dambayntii uga shubo ii dahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban dollar afar gees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada bilaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka bilaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilkuu si toosa ugu shubanayo
degeystayaal meel walba oo aad joogtaan waxaan idin leenahay habeen wanaagsan weli wareegga wararka dalsan ayaad dhegeysanaysa markaan haddii aan fiirino wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta hortegay guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya guddiga ayaa maanta wasiirka waxa ay dhowr su-aalo ay ka weydiiyeen arrimo ku aadan wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya oo ay ugu horeeyaan iscasilaadii ee safiirkii dowladda soomaaliya u qaabilsanaa dalka sacuudi arabiya iyo arrimo kale oo ku saabsan wasaaradda wuxuu ka jawaabayaa arrintan iscasilaadda oo wasaaraddu markeedii ugu horreysay ay ka hadlayso
la xiriirta waxay la xiriirtaa safarkii liibiya safarka liibiya horta number one wuxuu ahaa waxaa curfi ah hoggaanka ama cidda guddoomiyaha lix meertada ah ee lixbiloodlaha ah ee ururka jaamacadda carabta haysa shirkaas sanadlu u dhacaa qaahiruu ka dhacaa laakiin waxaa curfi ah waddanka guddoomiyaha ka ahi haddii ay saamixi karto in mar shir waddankiisa lagu qabto waddanka markaa meertada haya libiya iyadaa guddoomiye ahayd shirkaas inaanu aadno oonu ku qorshaysnay waana ku talagalnay waxaa jiray duruufaha libiya ka jira ee la xiriira maamulka u n ku aqoonsan yahay ee hadda dowladda ah saad la socotaan ciddii macnaha aan arrintaa aada uga dherigsanayn iyo qolyaha kale ee dowladda kasoo horjeeda waxaa jira wadamada jaamacadda carabtuna si guud oo caama arrimaha noocaas oo kale ah sida innagaba markeena xilligaas saasoo kale ku jiray laynoo ku qaybsanaa inay ururku dhexdiisa uu ku qaybsan yahay qaahire aad baa looga hadlay arrintaas shirkaasi inay sax tahay ay munaasib tahay in la qabto iyo inaan la qaban waa lagu kala fikir duwanaaday waxaa haddana laga hadlay heerkee baa lagu tegayaa annagu marka dhowr safar oo isku jadwal ah oo isku xiga ayaan u baxaynay markaanu turkiga tagnay waxaanu ogaanay madaxda tegaysa meeshaas marka laga reebo laba wasiir ku-xigeen inay noqdeen in wadamada xubnaha ka ururka jaamacadda carabtu safaaradihii ka joogay meesha wakiiladii u joogay inay shirkaa ka qayb galaan iyadoo looga duulayo guud ahaan in la yidhaahdo shirkaasi ma qabsoomi karo si looga kaaftoomo inuu shirkii qabsoomo laakiin heer heerkii horeeto ka duwan oo ka hooseeya uu u qabsoomo go-aan baanu gaaray la tashi guud oona dowladdana kusoo celinay waxaan isla qaadanay in shirkaa safaaradeennu libiya ay ka qayb gasho waxaa nooga qayb galay safaaraddii wax kaleeto oo culays ah ama siyaasadeeda cid kale nooga yimi ama duruufo kale oo inagu inaanu tegi weynay ah oo shirkaa nooga baaqanay ma jirto arrintaa waxaa ku xigay bishii labaad waxaa dhacay shirkii midooda africa oo ka dhacay bishii labaad akhirkeed bishii saddexaad ka dhacay addis ababa waxaanu isla arrintaas aanu ka wada fadhiisannay wasiirka arrimaha dibadda ee libiya waxaad ku noqon kartaan beijajkooda beijka twitterka wasaaradda arrimaha dibadda ee libiya waxaanu kaga hadalnay arrintaas wax problema ma lahayn laakiin aniga inaan tago maadaama aan ku muddaysnaa asi aan dhexda ka soo noqday anigoo wanaajinaya xiriirka caamka ee soo jireenka ee naga dhexeeya inagae libiya iyo sidoo kale duruufaha dadkeenna liibiya ama xabsiyada ku jira ama sii mara ama badda ka soo noqda ee hadiyo goor aanu kala tacaamulno dowladda meeshaa jirta si xiriirka iyagu u fiicnaado iyadoo aan wax problem ahoo safarka baaqashadiisa la xiriira oo diblomatically aan sax ahayn aysan jirin haddana waanu ka wada fadhiisannay annagoo le way ku habboonayd inaan nimaano laakiin sida aad og tahay iyadaana guddoomiye noo ahayd gabadha wasiirka arrimaha dibadda sababta caamka ah ayaanu uga baaqsanay safiirkii ayaanu ka qayb galay arrin aanu isla qaadanay oo aan wax dhibaato ah oo ka jira liibiya iyo soomaaliya ayay noqotay baaqashadeeduna baaqasho noocaasay ahayd ma ahayn baaqasho completely aanu qaadacaynay ama xiriir iyo culays iyo breshur meel hormari aan uga baaqanay waxaa lagta intaas waana kaga filan tahay markhaantina intaas baan idinku sheegay arrinta sacuudi carabiya arrinta sacuudiga aada iyo aada baan uga xunnahay safiirkayagii saaxiib oo runtii wanaagsan ambasador salim inuu ruqsaysto ambasador cabdisalaam waa iigu yimi arrintaas iyadoo cusub anigu waxaan joogay sacuudiga waftiga markaa joogay ayaan qayb ka ahaa weliba kasii horreeyey shirkaas markuu dhacayay waxaanu ahayn tiam galabse aan soo baxayno maalinnimadeedii duhurkii qadadii waxaa wada qadaynay aniga wakiilkeenna ururka o i c oo xaruntiisu ay jiddo tahay qunsulka guud ee jiddo inoo jooga iyo safiirkeennii safiir saalim waxaanu ka sheekaysanay oonu ka shiray xaaladaha guud ee qunsuliyadda wakiilka iyo safaaradda si caama si wanaagsan farxad leh oo wanaagsan oo saaxiibnimo aan ula hadalno waxaan isla qaadanay meelaha aanu uga baahannahay wixii wanaajin kara ee ee hagaajin kara safaaradaha iyo mishinka iyo iyo qunsuliyadda shaqooyinka ay hayaan si daafan fiican saaxiibtinimaha wax problem ma aanan ogeyn galabtii markaanu soo baxaynay aanu airbort kusoo soconno aniga iyo safiirka isku baabuur baan saarayn dhinaca bidixdeeda waa fadhiya kursiga dame kolonyada madaxweynahan la soconay ayuu safiirku ila soo qaaday wuxuu yidhi wasiir waxaan jecelahay inta aan leeyahay waa life waxaan filaya isaga laftigiisa inuu dhegeysto walaalkay wuu ila soo qaaday wuxuu yidhi waan xanaaqsanahay dhibaataa la ii geystay waa la igu xadgudbay waxaan rabaa arrinta iyada ah inaan ka fekero si aan go-aan uga qaato waxaan ku idhi inagoo hadda qadaan ka wada nimi tanna ma ogeen qadadaan ka soo kacnay inta baabuurta soo gelaynay inta udhexaysay maxaa dhacay waan ogahay inaan intaa waxba dhicin laakiin fikirka hadduu qabay markaan wada joognay ilama wadaagin laakiin waxyaabaha uu tirsanayo iyo waxyaabaha uu ka carooday waxbaan kala socon waxaan ku idhi go-aanka la qaato iyadoo la xanaaqsan yahay inta badan sax ma noqdo adigana diblomaasi baa tahay nin odayaa tahay wadankii baad mas-uul ka tahay waxaan ku oran lahaa go-aan aynaan ka tashan oo aynaan ku heshiin ha qaadano haddii ay noqoto waxa adiga aada ku dhigtid ee adiga final ku ah igu soosin kadibna sida ugu habboon ee ugu wanaagsan ee ugu saxsan ayaanu qaadanayna laakiin galabta joog caawa iska seexo istakhaarayso barrita joog waddankan ku laabto laba beri kadib adigoo go-aankaaga iyo xaaladdaada baldegay haddaad caraysan tahay aanu ismaqalno waxaa ku jira mobilkayga aniga oo telefoon ku hadlaya ayaan telefoonka intaan dhigay muqdisho anigoo jooga baan arkay fariin iisoo dhacday fariintaasi safiirka ayaa soo diray uu leeyahay warqadda aan kuu soo diray arag akhri ma hayo madaxweynaha kontaktigiisa madaxweynaha gud halkaan igu jirtaa warqaddii baan furay waxaan arkay warqaddu inay tahay warqaddiisa ruksada waa wacay maadaama aan ballan lahayn telefonkiisii collin keliya qoray waxaan u qaatay laba miskood inuu oflan yahay ama inuu ku hadlayo ma sugin fariin baan u qoray waxaan ku idhi ama waad ku hadlaysaa ama offline baad tahay warqaddaa ma aanan gudbin mana gudbinayo fadlan markaad shidatid ama kool ka dhammaysid igu soo celi intii baan hayay telefoon baan qabtay kalaa aan galay telefoonkaygu massage iyo iyo kool ayuu muxuu ahaay yuu kala joogsan waayey dadkii soo wacay guddoomiyaha ka mid ahaa waxaan maxaa ka jira wuu soo qoray fariin markii aan ka qaban waayey waa waa saddex daqiiqo waxaan fiiriyey telefonkayga whatsappkaan ku hadlayay waxa ii soo dhacaya waxay ahayd warqaddii waayo walaalkay ama maastorku markuu warqadda markuu warqadda ii soo diray warqaddu miidiyahay gashay waana xirtay halka hadday joogtay meeshaan ku joojinay safiirka waan la xiriiray safiirow see wax yihiin waanu isku noqnoqonnay maxaa la yeelaa midda ugu muhiimsan talob guud oo loo qaatay waxay ahayd la tashi oo aan ahayn go-aan shaksi ah go-aan labo iyo go-aan saddex in la yidhaahdo wasiir waa laga aqbalay ee, safir waa laga aqbalay een, iscasilaada dowladduna cid bay usoo magacaabaysaa meesha arrintaas sidaasee ku dhacday ee kadibna xil wareejinta caadiga ahayd buu maray weliba sida ugu hufan ugu wanaagsan ugu macquulsan ee qof mas-uul ah oo xil uu hayay u wareejiyo ayuu wuxuu ugu wareejiyey ku-xigeenkiisi dowladduna xiriirka aan waddankaan la lehnana waa ka duulayna markii hore talooyinka nagu dhashay waxaa ka mid ahaa inaanu sii haye u sii diro laakiin haddana annagoo eegayna dalka iyo xiriirka aan leenahay waxaanu go-aansanay inaanu sii haye u dirin ee aanu safiir la sugna haddana safiir baa waddankaas eh, loo magacaabay waxaanu sugaynaa dowladda sacuudiga inay jawaabna soo siiso arrintaasi anaa waliba ku dheeraaday si aan yacnaha aada u qaad- u fahamtaan intaasi waa inta dhabtahay dhacday ee jirta Een, hal ka mid a jidha oo waxa weye dadku xuquuq bay leeyihiin dadku sharaf bay leeyihiin sharaftooda in la dhowro aad bay muhiim u tahay xuquuq bay leeyihiin xuquuqdooda in la dhowraa muhiim bay u tahay arrinta marka jirta oo u ba- loo baahan yahay in la fahmo waxay tahay xilkii walaalkay wuu ka degay wuuna wareejiyey taa macnaheedu ma ahan inuu ka mid yahay diblomaasiyiintii qaranka kana mid yahay shaqaalihii wasaaradda arrimaha dibadda inay meesha ka baxday xaq buu waddanka ku leeyahay waa u soo shaqeeyey waddankaa u baahan ilaah idinkana waa usoo shaqeyn doonaa intaa kadib arrinta koosofo ayaa ku xigta dowladda koosofo
premier bank waxaa sharaf u ah in ay kuu keento masterkard oo kuu suurtagelinaya lacagaha si fudud inaad ugala baxdo makiinadaha lacag la bixidda dunida daafaheeda ku bixi biilasha ku dukaamayso uga iibso internetka shanta qaaradood ee adduunka ha ka welwelin meel weliba oo aad tagto bangigaaga jeebkaaga ayaad ku sidataa premier bank waa bilow cusub
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaa xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebook com hormud hormud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto matoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay odhan waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kor tago badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbato kaadiriin cilmilaa barnaamijyo caqligooda kaabiyo wararkaa miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaala maqal Dalsan Radio.
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
subersign design design daabacaad kule sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kastaa kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeya oo wada dhijitaal ah subersign brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg waya shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladana isu sheegtay ganacsatoo dhanna waa meesha ku caburadhay ka daabacdan subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martiyaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa macleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa bakhaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
baryaa marshaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsa ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunne
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjumba keene martaa soo socote maraq digaaga jumba keene martaa soo socote maraq digaaga jumba keene martaa soo socotee maraq digaaga jumbakee maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolari bar waxaad helaysaa daata inter
wadaag qeybaha dambe ee wareega ayaanu kusii saqanaa guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka gobolka ayaa maanta magaalada muqdisho goob fuqaraa waxay ku gubeen dhowr maandooriye oo tan islamarkaasina xaafado kala duwan oo magaalada laga soo aruuriyey gudoomiyaha maamulka gobolka oo ka hadlay ayaa mar kale ku celiyey sida maamulka gobolka uu dagaalka adag uu kula jiro in la cirib tiro waxyaabaha maanka dooriya iyo shakhsiyaadka ka ganacsanayaba
laba kun labaatan iyo saddexda goobtan aan taagannahay waxaan u joognaa inaan howlihii maalmahan aan wadnay oo ahaa la dagaalanka maandooriyaha qaybihiisii qaybo ka mid ah oo calaq iyo xashiish iyo khamro iyo isugu jiro hay-adaha amniga iyo maamulka degmooyinka qaybta bari ay iska kaashadeen oo macaltaliyii qaybta bari ayaan waxaa noo suuro gashay galabta inaan halkan ku gubno hortiinna ah howlahaasi waxaan uga mahad celinayaa guddoonka gobolka iyo degmooyinka iyo hay-adaha amniga oo isku aragti ka noqday in lala dagaalamo maandooriyaha dadkaynii la haray bulshadaynii baabi'iyey maskaxiyan inaan la dagaalanno ilaahayga noo suuro geliyaa mahad leh ilaahay wuxuu leeyahay aayadihiisa qur'aanka kariimka isagoo naga digaayo yaa ayuha aladiina aamanuu duulka alla rumeeyow innama alkhamru waalmaysiru waalansaabu waalaslaamu rijsun min camali shaydaani waa camal shaydaani ka fogaada ayuu leeyahay khamrada iyo qamaarka iyo asigoo ka digaaya ayuu leeyahay ka fogaada waa camal shaydaan ayuu leeyahay ilaahay haddaa rabtiin inaad liibaantiin marka haddaan rabno inaan liibaanno haddaan rabno inaan ilaahay u dhowaanno haddaan rabno dalkayna dadkayna ay hormaraan aan maandooriyaha kala dagaalanno kuwa ubadkayna kuwa cabaayo iyo kuwa cunaayo na waxaan leennahay ka foojignaadoo ka fogaada adduun iyo aakhire waxba ka dheefmaysiin shagligiinaa ku baaba'ayo wejigiinaa ku baaba'ayo muuqaalkiinaa ku dhumaayo ilkaha idinka burburaayo suuraddiinaa ku xumaanayso caqligiinaa hoosu dhacaayo marka waxaan leennahay iska ilaaliya oo ka fogaada inay xaaraan tahay waxaa kaloo ku tusaysa ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu salaata wa antum sukaara idinkoo cabsan oo daroogaysan salaad ha u dhowaanina haddiiba salaadi laguu diiday adigoo muslim sheeganaayo oo bini aadam ah oo allinku halka aqoonsan in lagaa reebo salaaddii sababta lagaa reebaana ay tahay maandooriyaha dartiis walaalow waxaan ku dhihi lahay namba walaalay ka fogow maandooriyaha waxaa gadaashayna yaallo xashiish oo jawaanno ku jiro ee kafar looga soo dhigay dhuxul looga soo dhigay uu iska dhigaaya qofka wato inuu dhuxul wado uu rabo inuu meelaha ku maro waa nasiib darro waxaad arkaysaa calaqi oo caagaggii biyaha watarka lagu shubay ee aad u qabto inuu qofkaani wado biyihii maaragtay watarkaayo maasixaaha inuu wado iskaa kaa dhigayaa waana khamroo wadiyaa iyo calaqoo wadiyaa calaa kulli xaal waxaan tagnay goobihii lagu karinaayey oo lagu sancaynaayey oo ku soo daadinay waana kusoo waana kula soo dagaalanay dadkii ka dambeeyena waa maxkamad sugayaal sharciga ayaa la marsiin doonaa cid kastoo ku xadgudubtana waxa waaye sharcigaan la tiigsan doonaa meelaha ay weli ku dambayso oo aan ogsoonnahay iyo dukaamo ka yarkaa lagu gadaayo ama inta dadka laga kaxeeyo xaafadaha gudaha la geysanaayo inta dabakooyinka la furana ayaguna waa ku raadjoognaa mana moogin waan ognahay haddii ilaah yidhaahdo calaa kulli xaal ama shacab caadi ahaaw ama qof kaloo mas-uul ahaaw ama sargaal ahaaw ama asgari ahaaw waa laga daba tegayaa haddii aadan guri ka raadinaysa ama nolol aad ka raadisana nolol ka heli maysidaan leenahay ee ummadda ha ku fasaadinin marka sidaa darteed maanta halkaanaan u joognaa inaan hortiinna aan ku gubno shacab weynahana ay markhaati aan uga dhigno haddii ilaah yidhaahdo marka waa mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad waa hagaag dhegeystayaal gabagabada barnaamijka ayaan isla joognaa guud ahaana caawa inta ayaan jeclan inaan kusoo ameero barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho cabdiwahaab cabdulqaadir ayuu farsamadu ahaa aniguna cabdulqaadir cismaan indho ayaan ahaa tan iyo kulanti dambo nabadgelyo